أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alle idmasaakaad ku maqli doontaanna waxaa ka mida kooxda riddada soomaaliya ayaa lacaga baada oo horle ku soo rogtay maraakiibta badeecadaha ganacsiga keena dekadaha soomaaliya bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboobka kooxda riddada soomaaliya ay ka wada xaafadaasi wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa gurmad ballaaran gaarsiiyey helada dadkii wax ku noqday duqeymihii salbiyadda maraykanka iyo kuwa riddada jubbaland ay ka geesteen degmada jamaame ee wilaayadaas xaaladda adag ee haysata askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada awdheegle ayaa ka sii daraysa xilli warbaahinnada caalamka ay baahinayaan in askartaasi xaalad cabsi ay ku joogaan degmadaasi أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax arbaca taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kooxda riddada soomaaliya ayaa lacaga baad ah oo horle ku soo rogtay maraakiibta badeecadaha ganacsiga keena dekadaha soomaaliya nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya war ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya ayay ku sheegeen inay soo rogeen nidaam ay ugu magacdareen c t n kaasoo ay ku sheegeen inay ku soo rogeen dhammaanba maraakiibta ganacsiya u raran ganacsatada soomaaliyeed ee badeecadaha geeya dekadaha ku yaala soomaaliya nidaamka ay soo saartay kooxda riddada ayaa sidoo kale waxaa ku lifaaqan in lacago baad oo horle lagu soo rogay maraakiibtaasi sidoo kale arrintan ayay kooxda riddada kaga dan leedahay inay kula socoto maraakiibta ku xirata magaalooyinka aysan maamulin oo ay ka taliyaan maamulada riddada sida somalilan puntland iyo jubbaland go-aankan ayaa dhibaato iyo caqabad horle ku noqon doona ganacsatada soomaaliyeed ee soo rarta maraakiibta ganacsi kuwaasi oo saameyn xoogan ay ku yeelan doonto arrintan kooxda riddada soomaaliya ayaa horey u soo rogtay nidaam ay ku sheegeen e visa kaasoo ah dalkugal dadka ka soo deganaya garumaha diyaaradaha soomaaliya lacago baadaha looga qaadayo go-aankan oo dhaliyey caro iyo kacdon ayaa markii dambe keenay in la jabsado kaasoo markii dambe noqday mid fashilmay oo ay ku guuldaraysatay kooxda ardada soomaaliya inay fuliso isla markaana dhaliyey in dalka ay ka baxaan sirdoono shisheeye oo la jabsaday xogtii ku qorneed dalkugalka e visa ee ay qaateen
mahadsanid abuushayba bulshada ku dhaqan mid ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboobka kooxda riddada soomaaliya ay ka wada xaafadaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyay shacabka ku dhaqan xaafadda miranaayo ee degmada kaaraan ee caasimadda muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey boob dhuleed oo ay halkaasi ka wado kooxda uu hogaamiyo murtad gurguurtee dadkan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in lagu wargeliyey inay ka guuraan guryahooda waxaana loo sheegay in dhulka ay degan yihiin oo ah middan guud looga barakicinayo saxiixa murtad gurguurtee kaasi oo iibsaday dhulkooda waxay sheegeen in dhulkooda lagu wareejinayo ganacsato imaanlaawayaal ah kuwaasoo dhulka ay u boobtay kooxda riddada soomaaliya oo tan iyo markii uu filla soomaaliya ku soo laabtay xasan gurguurte boob aan kala joogsi lahayn ku haysay dhulalka danta guud iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay ee shacabka xoogga looga barakiciyo dadkan shacabka ah ee ku dhaqan xaafadda miranaayo ayay ku goodiyeen inay tallaabo qaadi doonaan oo ay ka hortagi doonaan boobka lagu hayo dhulka ay degan yihiin waxaan ka cabanaynaa aniga dad oo na soo weeraray oo rabaan tuugo ah oo waddankayna xaafadayna rabaa inay naga barakiciyaan wax badanay inay lacag soo siiyaan oo ciyaalo suuqa ay ay ku dhex wareegayaan guryaha marka waxaa waaye guryaheen inaan ka ilaashano soo maaha cagaf hadduu timaado waxbaa qoryaan lasoo baxayna aniga waa iska celiyeyna aniga qof tugumayno xaqaan ku dhimahaynaa qofaan tugayna ma laha guryahan aan jujumahaynaa waadin cabiraynaa waxay ku kacsheen soomaaliya oo dhamay ku kacsha hagga waxay u cabireen ma laha dhulkeena waa bannaan yahay war cagafaa sheegaya hadday kaarayaalla yimaadi maarta waa iska celi karaan wallaahi gurigay degan yihiinaa la tega xataa waxaan weriyey ayaantan ganacsato iyo dalaaliin ay wadato deegaanka ah iyo ganacsato oo da- dadka inta soo dirto mar kastaba dhahaya calaashaan ka baxe warqad madaxweynaha wadanaa meeshaan xero ciidan waaye xero midigtiri waaye meeshan waa xaafadda mirinaayo dad oo ganacsataa in la shiigu hayo xaafadda laisbarakacsho hayo haddana xatay walba xatay dowladda day ogto xatay dowladda dhulkeedii si nidaama uga baxan oo laleeyahay xatay xatay waa war waaye laakiin had inay dadna nagu kor ganacsadaan oo ganacsato la siiyo dadkii shacabka ah oo masaakiintana la barakacsho Hadda intaasaan ka xunnahay wax kaloon sheegno lama naqaan waxaa nagula wargeliyey in ganacsato noola oosta la siiyey dhulkaana iyada ay qaadanayso ay leeyihiin ka guura ninkii degnaanayana soddon kun soddon iyo shan kun ha bixiyo meeshaan waxay lamid tahay xaruntii hore oo ciidamada qaranka ee, qaybtii ee, oo raadeerka ciidamada qaranka oo al-shareeca ma arki karno noo joogo ma arki karno ninka haddana haysa si ruuxan waa noo joogo ma naqaano magaciisa waa naqaanaa waxaa lagu leeyahay meel heblo joogaa ma arki karno habeen maalin ma arki karno inaan la kulmi karin wixii rubna kaa samaysaa dee waa adduunyo waarataan joognaa oo adduunyo aakhira zamaana joognaa magaalada muqdisho dhacdooyinka maalinlaha ah ee ugu weyn waxay sannadihii u dambeeyey noqdeen dhulboobka iyo barakicinta ay caasimadda ka wado kooxda uu madaxa u yahay murtad xasan gurguurte bishii sebteembar labada kun saddex iyo labaatankii ayay xoogaysteen boobka lagu hayo dhulalka mid ka mid ah dhulalka sanadkaasi saraakiisha ciidanku boobeen ayaa ku yiilay isgooska ex control afgooye ee muqdisho halkaas oo dadkii lahaa si xoog ah looga kiciyey xabsina loogu daray mahadsanid cabdiqane wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa gurmad ballaaran gaarsiisay ehelada dadkii wax ku noqday duqeymihii salbiyadda maraykanka iyo kuwa ridada jubbaland ay ka geysteen degmada jamaame ee wilaayadaas waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari guddi uu hormuud u yahay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis islamarkaana ay qayb ka yihiin culimo waxgarad ayaa booqasho iyo sibirsiin ugu tegay ehelada dadkii dhowaan dhimashada iyo dhaawaca uu ka soo gaaray duqaymihii ay maleeshiyaadka maamulka shahadala dirarka ah ee jubbaland ay ka geysteen degmada jamaameh ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ugu horeyn sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimaauddiinka wilaayaadka islaamiga ah ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah xilli uu ku guda jiray booqashadii ay ku tegayeen xaafadaha ehelada dadkii ay waxgaareen ilaahay subxaanahu wa tacaala wax badan ayaa gaalo la dharbaaxay oo lagu tuntay oo ilaahay qalabo naga siiyey inay maalinkooda wax soo tuurtuuraan oo dad ilaahay shahaado ku siiyo ayagoo wax kalena aysanna gaarin dadna ay ku dhaawacmaan dhaawacaasi allownu lownu dami wariixu riixulmiski magaaladiinna waa camiran tahay idxawee soomaalidu waxay tidhaahdaa nin macnaa ciid kugu firdhiyey calooshiisuu ku tuseeyo waxba kuuma dhibin gaaladan iyo annaga cadaawadeennu waa ilaa qiyaami saaca waxaan dheeraadka nugu ah waa dadka ilaahay qaatay oo shahiiday oo dhaawacmay ayagana waxaan leenahay ilaahay shahaadadooda ha aqbalo dhaawacoodana allaha bogsiiyo odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose gaar ahaan kuwa deggan degmada jamaame ayaa wilaayada iyo wafdigeedaba uga mahadceliyey tiiraanya la qaybsiga ay u sameynayaan dadkii ay eheladooda ku waxyeeloobeen duqaymihii cadowga
ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan leenahay ahalkii iyo aqrabadii iyo qaraabadii oo maamulka gobolka dhammaan iyo degmaduba ay tacsiya ugu yimideen waxaa leenahay sabar allah na siiyo dadka baxay saqiirkii baxeen iyo hooyadii baxda iyo ama raggii baxay dhammaantoodin waxaa leenahay ahalka sabar allah ka siiyo Een, booqashadii maamulka gobolka iyo degmada ayna soo booqdeen iyo wasaraadiinta maadaama aan odayaasha aan nahay aninkana waa guddoonnay insha allahu tacaala ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala awalan aan ugu mahadinaynaa duma waxaan ugu mahadinaynaa maanta walaayada gobolka iyo makaatibteedaba inay ka soo tacsiyeeyeen qaraabadii ehelkii iyo dadka muslimiinta ahaa cadowgan maraykanka iyo wixii uu watiyey xulafadiisii ay ku duqeeyeen degmada jamaam waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun qaar ka mid ah ehelada dadkii ku waxyeeloobay duqaymihii dhowaan maleeshiyaadka maamulka ashahadala dirarka ah ee jubbaland ay ka geysteen degmada jamaameh ayaa iyaguna warbaahinta islaamiga la hadlay cabdulaahi maxamed abow cabdulaahi maxamed abow een maanta yaa idin yimid waxaa noo yimid baraada gobolka iyo makaatibtaa noo timid odayaasha dhaqanka jubbada hoose ka waran see u dareenteen alxamdulilah ilaah ku mahadsan kaalmayna soo gaarsiiyeen waana ku faraxsannahay walaayadiinii gobolka waay mas-uuliyiinteenii waay aadan ugu faraxsannahay insha allah adigu si gaar ah maxaa ku soo gaaray ehelkaada ehelkayga waxaa ii soo gaaray afar carruur oo anaa dhalay iyo hooyada aan qaba iga dhish- iga shahiiday waa kaa guriyaan halkaan hadda aan joogna ayuu ku shiideen guriga halka aan joognay ku shahiideen madaafiic ay gaalada cadowga soo tuureen aan ku habsaday waa kaa maalintaasi waxay dhacayeen ma joogta waa ka maqnaa gurigaan bannaanka ugu baxay wax kale ma dheereen fiican.
laakiin waa ku sugnaa xaramta leelax joogay waa ka agdhoweyd waa ka agdhow aad iyo aad maxaa aragtan magsee wax soo gaareen xasuuq ba'an iyo baaba iyo burburay u geysteen waa cadow laakiin ilaah ka jaasi insha allah waa gartay waa kaa carruurta magacyadooda carruurta sahra oo gabadha u weyneed ah meeqay sana jirtay waxay jirtay siddeed jir afutaaxa ku xigi tad lixu gooyey cabdiraxmaana ku xigi afar jiraas ahaa cabdirasaaqa ku xigi laba jiru ahaa iyo hooyada hooyadina idina waa way naqatay idin alxamdulillah way dhimatay dhammaantood hal meel miyay kuwada sugnaayeen dhammaantooda hal goob jika ay ku qur'aanayeen isku duqeeyey waxay u dhaceen guriga aan deganahay waa halkan guriga isku dhacen waa wiilkayga marka marka meesha aan tegay dhexmo durba jiran alxamdulilah waa fiican
hal meel bay ku goobtay u dhinteen qaar isbitaalka la geeyey qaar dhexay ku dhinteen laakiin hal bana la duugay kulligooda gantaal buu ahaa kantaal soo tolosaa maxaa marka adeer la idiin duqeeyay bay kula tahay waa arrin gaala ka dambaysa waxaan waa muslimiinta waxaa inla coraamin la rabaa waay waxaa maanta ana dib aan galna ma laha colaada ma ogeyn magaala xabad ma ka soconin waa madaafiic maa dheer laga soo tuuro waay
hadda waa sidee xaalka magaalada had waa degan alxamdulilah aad u degan magaalada alxamdulilah waa lasoo noqday dadka waa degan weli ma bixin weliba ma bixin laakiin magaalada waa degan tahay alxamdulilah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis ayaa isaguna la hadlay warbaahinta islaamiga ah intii uu ku guda jiray booqashadii uu ku tegayey xaafadaha ehelada dadkii ay dhibaatadu soo gaartay waxaad dareemaysaan walaalayaal ama aad og tihiin maanta cadowga oo duulaanka nugu ah umuhan tuurayo waa cadow oo maraykan soo darsaday waa cadow soo darsadeen yahuud iyo wahlamad ah annagu waxaa ku xidhannahay allaah subxaanahu wa tacaala isagaa ku xidhannahay waxa nooma dhimi karaan waxa noguma samayi karaan waxaan leenahay muutuu bikaydikum marka waxaan leenahay akhiiran ehelka aan u ducayno aan u ducayno ilahina aan u barino ilaahay in oo badiil khayr qoba siiyo ilaahay in ku irsaago sabar ilaa ilaahay ku irsaago ilaahay in ugu dhigo eelali ugu dhigo guud ahaan markaan dadkan oo dhibaato adugu oo u geystay oo qoyskan iyo ehelkan hadda maanta aan la joogno koo ku yihiin iyo inti kalena ilaahay idinkiis ayagana waa boogan doonaa guryo ugu tagan doonaa haddii ilahi subxana wataala ogolaado degmada jamaame oo ah degmo muhiim ah ayay cadowgu dhowr jeer isku dayeen in ay ka soo agdhowaadaan islamarkaana ay sawira ku galaan hase yeeshee waxaa taasi diiday ciidamada mujaahidiinta oo rabbigooda kaashanaya kuwaas oo cadowga mar kasta gaarsiiya khasaare uusan in muddo ah ka soo waaqsan mahadsanid bukhaare xaaladda adag ee heysata askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada awdheegle ayaa ka sii daraysa xilli warbaahinada caalamka ay baahiyeen in askartaasi xaalad cabsi ay ku joogaan degmadaas cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintan inoo haya warbixinno caalami ah oo saacadihii lasoo dhaafay lagu faafiyey warbaahinta kala duwan ee caalamka ayaa soo bandhigtay walwalka iyo qoobgariirka ay ku sugan yihiin ciidamada huwanta ee isugu jira saliibiyiinta iyo riddada ee dhowaan la wareegay magaalada awdhigle oo ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellada hoose wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka a f b oo safar ku tagay magaalada awdhigle ayaa sheegay in ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka riddada ee ku sugan awdhigle aanay cago badan ku taagnayn oo ay dareemayaan cabsi aad u xoogan a f b waxa ay xustay in ciidamada huwantu ay haatan joogaan magaalada balse awoodda ay u leeyihiin inay sii haystaan ay tahay mid aad u liidata maadaama ay wadnaha farta ku hayaan xilli walbana filinayaan weerarada mujaahidiinta duuliyaha diyaaradda helikobterka oo aad u walwalsan ayaa wariyaasha a f b oo uu keenay awdhigle ku wargeliyey in cabsi weyn uu ka qabo weerarada mujaahidiinta al-shabaab sidaas darteedna labaatan daqiiqo gudahood ay ku dhammaystaan howlahooda haddii kalena uu ka tegi doono warbixintu waxa ay soo bandhigtay burbur xooggan oo ciidamada siribiyiinta iyo maleeshiyaadka riddadu ay u geysteen guryaha dadka shacabka iyagoo maleeshiyaadka riddadu ay a f b u sheegeen in si ku talagala ay u burburiyeen guryaha shacabka gandaraasle turki ah oo la hadlay a f b ayaa muujiyey niijab xooggan oo uu ka qaaday dagaalka al-shabaab kadib markii muddo hal bil ah oo warbixintu sheegtay inuu ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka waxaana uu tilmaamay in xaaladdu ay haatan ku xun tahay oo halis ay ku jiraan ciidamada siliibiyiinta iyo maleeshiyaadka riddada ee ku sugan awdhigle falanqeeyaal ay soo xigatay a f b ayaa sheegay in la jebiyey maleeshiyaadka riddada oo ay sheegeen in mar weliba ku jiraan xaalad ciriiri ah waxayna tilmaantay in haatan ay marayaan xeer ay qarka u saaran yihiin in gebi ahaanba ay burburaan la taliyaha amniga kooxda riddada soomaaliya murtadka lagu magacaabo aweys xaaji yuusuf oo wakaaladda wararka a f b ay arrimahani wax ka weydiisay ayaa qiray inay jiraan caqabadahaasi ku gadaamin ciidamada huwanta ee duulaanka saliibiga ah kaga jira soomaaliya wariyaasha a f b waxa ay sheegeen in magaalada awdhigle ay ku soo arkeen xaalad khatar ah oo marnabo aanay laysku halleyn karin islamarkaana aanay indhahooda saarin wax muujin kara ammaan buuxa oo deegaankaasi ka jira muddadii koobnayd ee wariyaasha a f b ay joogeen awdhigle ayay waraysi la yeesheen haweenay ka mid ah dadka deegaanka waxayna warbixintu hustay in haweenaydaasi ay muujisay suurtagalnimada in mujaahidiinta al-shabaab ay dib ula wareegi karaan deegaankaasi aad buu u mahadsan yahay caliyare warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu